waxaan umaad celinayaa raadiyaha midda labaad waxaan rabaa gaariga lagu haysto ee dowlad goboleedka puntland ay ku qabteen waxyaalaha qarxo nimankan waxyaalaha qarxo sameeyo dunida dhan ay dhibaato ku yihiin laakiin gaarigii nasiib wanaagi waxaa la qabtay ninkii qaraxa wada waxaa lagu qabtay kii kaloo saarayna waxa lagu hayaa beledweyne waxaasana marka nin dadka rayidka ah oo ganacsada oo baabuurka iskale in si xur ah loo daeeyo anigoo ku hadlayo ka mid a xildhibaanada dowlad goboleedka ee hirshabeelle waxaan codsanayaa dowlad goboleedka puntland inay sii deeyaan gaarigaas sifiliska iyo rayidka iyo dadka saaran oo ninka iskale milkilaha iyo darawalkiisa iyo dadka shaqaalaha gaariga ah iyo gaariga inay iska deeyaan maadaama dhibani dhibka dhibkii dhibka wadi lahaa adinku ma xaqiijinaysaan in dhagarqabihii falkaasi abaabulayay aada gacanta ku haysaan dhagarqabihii waa la hayaa inta ka saaray waa la hayaa waxaa lagu daba joogaa gabar kale oo ayadana uus wax ku wadi dhagarqabihii kartoonka watayna ayaga dowlad goboleedka gacanta ku haya raygiisii hantidiisa uu konta kun dooro kala baxayna ila maahana inuu kartoon qaraxa inuu puntland geynayna ila maahana waxawaaye waa lagu qalday oo si qudaar ahaan camala loo saaro waxaan codsana in in laiska sii daayo dadkaas sibilka iyo gaarigiisa laakiin ninka dhibkooda iyo haayaanka iyo kartoonka inay maxkamad ku saaraan kan kalena bilaha oo oo qabtay in sharciga la marsiiyo bilahan kale oo kartoonka watan ee sharciga la marsiiyo lala sii daayo dadkaas kala ganacsada iyo gaadiidkooda iyo dadkooda waaya xildhibaana sidaan ognahay dowlad goboleedka puntland iyo hirshabeelleba xiriir baa ka dhexeeya ma la xiriirteen maamul goboleedka mas-uuliyiintooda ma kala hadasheen arrintaasi oo ma u sheegteen in gacanta lagu hayo dhagarqabihii falkaasi abaabulayay
waxaan codsanayaa in horta inaysa dowlad goboleedka inay u fahmin in annaga dhibaato kuna labadeena labada dowlad goboleed aadan saaxiib u nahay ganacsigoodana aan istimcaalna ganacsigeena waa istimcaalaan oo waxaan geenay iyo waxa iyagu noo keenaa si sharafaan isku marnaa wax xumaana nagama dhexeeyaan waxaan baaq u dirayna waxa waaye inaysan raalli ka ahayn wixii gaarigaa saarnaay laakiin shaksiyadii dembilaha aynu lahaayo dembina uusan lahayn gaariga laguna qalday anyan aan aan u tilmaamayna bis waxaan rabaa marka dad badan aan kala xiriirnay haddana hawsha waa socotaa si wanaagsan u socotaa haddana waxaan ku dhiirigelinayaa doon ugu baaqaya dowlad goboleedka hirshabeelle inay sii deeyaan muwaadinka gaariga iskale iyo dadkiisa laakiin dembilihii ay ku qabteen ay maxkamad keenaan annaguna midkii aan tukuna inaan maxkamad saar ammaanka sideebaad idinku ugu xaqiijin kartaan ilaa beledweyne ganacsi fara badan baa ka baxa gaadiidka ka gudbaya beledweyne ammaankiisu ma damaanad qaadi karaysaan hadda waxaan baa ku jeedinaynaa horta saraakiisha amnigana way ka shaqayn doonaan haddana gaadiidleyda gobolka hiiraan anigoo guddoomiyaha guddiga amniga iyo arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle in qof kasta oo ay damaanad qaadaan ay alaab ay qaadaan inay mas-uuliyaddeeda qaadaan ilaa dowlado kale ugelayaan xiriiraa kale ay gudbaan inay mas-uuliyadda qaadaan ee iska hubiyaan cidda ay qaadaan haddii hore u jirtana amnigan la sugaayna kolleykan horaa loo sugaayo haddii lagu qariyay kartoonkaas yarkaana ciddii qalasayna maadaama laga daba tegay waxaad dareemaysaa in la shaqeeyana waa dareemaysaa maadaama kii saarayna la qabtay kii xagaan la qabtay waa la shaqeey lasii laba jibaaro la hubiyo wixii u gudbaa dowlad goboleedka siaan dhibaato loo arkay aan ka codsanayo maadaama dowlad goboleedka hirshabeelle gaadiidka ka baxo oo laba dowlad goboleed oo sii maraa oo si oo u gudbaa in galmudugna amnigeeda la ilaaliyo puntland amnigeeda la ilaaliyo gaadiidka ka baxaa dowlad goboleedka hirshabeellena ay noqdaan gaadiid kuwa kontarolo sefe oo laisku hubo inay noqdaan hal cadow alen halka cadow leynahan waa al-shabaab halkaas cadow uusan naga faa'iidaysanin uusan naga dhigin dad macnaha intuu ayago dhexdeena intuu wax hablo inaan raalli ka nahay ayaan loo malayn hal cadow baan leenahay waxaan ugu baaqayaa gaadiidleyda gobolka hiiraan inay ilaaliyaan ay kontarol qof kasta oo alaabkastoo la saara gaadiidkooda oo u gudbaa dowlad goboleedaas kale si aysan xumaan u imaanin balse waxaa guul ah in la haayo ninkii kartoonka kuwada dhibaatada dhibaatadii ku sameeya rabay inaad iska qabateen aan ku faraxsannahay kii inta laga inta ka abaabulina waa la hayaa waxaan codsana marka in laga sii daya dadka masaakiinta laakiin wax dhibaysan ayagoo inaysan berikii waxaad dareemaysaa kartoon wax ku jira inuusan nin gaarigiisu bedelanay